taawada nagala soconaysa halkaad naga dhegeysanaysaan waa shabakada wararka caalamiga ee dotcom tan iyo maanta barqad ilaa saaka waxaa soo baxaya warar sheegaya in dagaal uu ka dhacay deegaanka xudun ee gobolka sool dagaalkaas oo la sheegay inuu dhex maray ciidamada maamulka khaatamo iyo somalilan haddaba wasiir haweenka wasaaradda arrimaha bulshada maamulka khaatamo cabdifataax cismaan dhalac ayaa shabakada wararka caalamiga ee dotcom telefoonka kula xiriirtay soo ku sugan degmada tuleex waxaana weydiiyey inuu faahfaahin naga siiyo wasiirku bal dagaalka ka dhacay saaka degmada xudun wasiir faahfaahin naga siiyo dagaalka
bismillahi raxmaani raxiim sidaad la socotaanba saaka waa berigii hore waxaa magaalada xudun ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamada maamulka khaatimo iyo sool ciidanka ciidamada somalilan dagaalkaas runtii mudduu socday saacadaah waxaa ku gaaray ciidamada somalilan khasaare ba-an oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo khasaare kale oo ah ilaa afar baabuurta dagaalka ah oo lagu guday halkaas dharkayada wax runtii khasaare ah oo soo gaaray marka laga reebo askari dhaawacmay ma jirto markii dambena waxaa magaalada galay ciidamada maamul goboleedka khaatimo ciidanka somalilanna waxaa la iskugu ururiyey ama runtii goodihiisii looga saaray lix kilomitr miyada jirta magaalada xudun oo ku xigtaa dhinaca bari ujeedada dagaalkan waxaa ka dambeysay waxay ahayd shantii bishan ayaa ciidamada somalilan waxay alwasiir aan aan cabdifataax cabdifataax haddaan kaa dhex galo waxaad sheegteen ugu yaraan afar gaari afar gaari oo kuwa dagaalka aad gubteen dhaawacyo badan aad u geysteen ciidamada somalilan ee maanta dagaal isku dhex mara deegaanka xudun maxaad ku caddaynaysaa wararka intaa laga sheegayso
waxaan ku caddaynaynaa runtii waxaanu tagnay goorihii iyagu ku laga gaarsiiyey sidoo kale waxaa jirtay shacabka iyo magaalada dhexdooda la mareen ambalaasyadii oo meydki iyo dhaawiciida sida oo xitaa suurtagal waxay noqon weyday wadooyinkii ay mari lahaayeen qaybo kamida baa laga xiday oo shacabnimada dib uga soo celiyey waxaa kaloo la tiri goobihii ficnikan iyo gaadiidkan lagaga guday sidaas baan ku cadayn karnaa warkan oo xoogaal aan ugu nahay wasiir warar madax banaan oo laga helaya xudun waxay sheegayaan oo aan helay in halkaa dagaalku la istuurtuuray saaka aroorta keliya oo ciidamaduna ay dhinaca buuraha kasoo radayeen hub iyana ay kasoo radayeen dhinaca magaalada gudaheeda agaarkeeda midan usta magaalada lix kilomitr dagaalkuna uusan dagaal weyn ahayn adna waxaa sheegtay maamulkuna sheegteen dagaal khasaare aad u geysteen ciidamada somalilan marka wararkaasoo dhan miyana orlankan waa warar isbaroniya dagaalka soo baxaya
runtii wararka xaqiiqda ah cid kasta oo magaalada joogtana waa la waran karaa warka xaqiiqda ah ee dadkaada waa ka aan kuu sheegayo dagaalkuna muddo saacadaa buu socday dhinacyo badan buuna ka socday markii dambena runtii guushaas baanu ka gaadhnay waana wax wada cad oo mafhuum ah warkan aan kuu sheegayo oo aan anigu hadda leehay dhanka kale waxyaabaha noo qashaysan waxaa kamid a in aanu xerayno deegaanada inta kale ee cadowga somalilan uu gacanta ku hayo sida ugu dhaqsaha badan shacabkana waxaanu ku boorinaynaa oo ugu baaqaynaa guud ahaanba shacabweyne reer kaatumo inay xarayntaa ka qayb qaataan shacab iyo maamulba oo aan loo kala hadhin qorshayaasha noo qorshaysan kuwaas baa kamid a xaraynta kowka ah runtii waxaa ku xigta oo kale in guud ahaanba deegaanada khaatimo ama gobolada efesiba uu maamulka khaatimo wada gaadho sida ugu dhaqsaha badan goormaad xoreynaysaan maxaad tay adaa ka dhawaatay inaad xoreyn qabanaysaan goorma ayaa dadka hadda kaa dhegeysanaya shabakada caag dotcom maxaad u sheegaysaa timekee ama sanadkee ama bishee xoreynaysaan ascanood iyo deegaanada kala maqan
dadkii wadanka xoreyntii socotaa sodon baa maanta dagaal ka socday indhahaadaa kuu macalin ah su-aashaa jawaabteeda waxa weeyaan su-aashaa dhimeydooyinka jawaabteeda hadalkaa waa kugu dhex jiraa xarayntu waa sidaa u bilaabantay dheyk iyo muddo iyo bil iyo sanad midna maaha waanu wadaynaa ilaa aanu ka gaadhno guud ahaanba inaanu deegaanada naga maqan gacanta aanu kusoo wada celino xarayntan iyo dagaalkan mid istaagayana maaha mid